shirkan oo muddo saddex cishaha ka socday xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ayaa looga hadlayey hanaanka waxbarasho ee dalka soomaaliya waxaana ka qayb galay wasaaradaha waxbarashada dowladda soomaaliya iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada xubnaha ka qayb gala shirka ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan lasoo bandhigi doono manhajkii waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare islamarkaana wakhtiga kama dambaysta ee imtixaanka la qaadayo ay noqon doonto sagaal iyo tobanka bisha shanaad ee sanadkan agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya xasan maxamed cali ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka waxbarashada waxaa la isla gartay in wasaaradda waxbarashada federaalka ay taageerto wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada sidii loo dhisi lahaa awooddooda waxqabad iyadoo la kaashanayo mashaariicda waxbarasho ee ay bixiyaan qaaran bixiyaasha in dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha waxbarashada ugu dambayn bisha luulyo laba kun laba iyo labaatan ay dhammaan macallimiinta wax ka dhigaysa dugsiyada dalka ay haystaan shahaado macalinimo qodobka ba manhajka in sanna dugsiyeedkan laga wada dhaqangeliyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka manhajka cusub ee qaranka ee laga shaqaynayay muddada dheer xarafka labaad in bugaagta cusub ee fasallada dugsiyada hoose ee koowaad ilaa afraad ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambayn bisha luulyo ee in bugaagta cusub ee fasallada dugsiyada dhexe ee shanaad ilaa ilaa sideedaad ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambayn bisha disembar ee in bugaagta cusub ee fasallada dugsiyada sare ee sagaalaad ilaa labiyo tobnaad ee ku salaysan manhajka cusub ay daabacan yihiin ugu dambayn bisha luulyo ee ilaa inta laga gaarayo kulanka dambe ee bisha luulyo waxaa deeqaha waxbarashada maamulaysa wasaaradda waxbarashada ee heer federaal iyadoo la raacayo nidaam hufan oo cadaalad ku salaysan qodobka shanaad ka qaybgalayaasha shirka waxaa la isla gartay in shirarka saddex bilaha ah ee looga hadlo waxbarashada ay ka soo qayb galaan maamulka waxbarashada ee gobolka banaadir qodobka lixaad magacyada dugsiyadii ay dhistay dowladda soomaaliya waxaa la isla gartay in dhammaan dugsiyada ay dhistay dowladda soomaaliya dib loogu celiyo magacyadoodii hore oo ay dowladdu u bixisay gunaanad balow wuxuu u mahad celinayaa shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada ee gobolka galmudug waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi shirka kusoo ilaaday dhuusamareeb ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo lagu qabta xarunta galmudug islamarkaana looga hadlayay habsami u socodka waxbarashada ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo